Madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Hirshabelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guutlaawe ayaa xariga ka jaray mashaariic isugu jirta xarunta maamulka degmada Matabaan, saldhigga booliiska, suuqa xoolaha, suuqa ganacsiga, garoonka kubadda cagta, xarumo caafimaad, ceelal iyo leerarka cadceedda ku shaqeeyo. Munaasabadda xariga looga jarayo mashaariicdan horumarineed ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabelle, xildhibaano, maamulka gobolka Hiiraan iyo marti sharaf kale. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guutlaawe Xuseen ayaa xusay inay ka go'an tahay horumarinta deegaanada Hirshabelle.
maanta inaan xiriga ka jabno xafiiskeenii annaga weheliyaan nasiibna aan u yeelanno ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa guud ahaan mashaariicda ka fushay degmada matabaan waxay ku fushay isku duubnidiinna waxay ku fushay maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo gacmaha isqabsaday waxay ku fushay dowladda garab istaag aad garab istaagteen guud ahaan hirshabelle mashaariicdu sidaan ayay uga socotaa degmaan mashaariicdu ka soconin ma jirto oo ka mid a dowladda hirshabelle xadeedadii oo xura oo mashaariic uu ka socon ma jirto ayaad arkaysiin mashaariicda halkan ka fushay sanadaha badan ee soo socdana waxaad arki doontiin waad dhaafi doontiin khayrkiin degmooyin badan ood shalay dhihi jirteen war degmadaan amay degmadaan dhaantaa ama ka horaysaa xagga dowladnimada waad arki doonteen ee mashaariic kala duwan ka socoto ayaa naga go-an idinkana waa idinku ammaanaynaa dadaalka iyo midnimada aad ku shaqaynayseen ha lagula sii dhowaado intaasaa la rabaa oo lagula sii dhowaadee annagana waxaa ballana insha allah haddii lay raalli ka noqdo degmadan in il gaara inaan u yeelanno waad qirteen annaguna waan ognahay degmooyin badan oo shalay aad maaragtay isla heedeen maamul ahaan waxba idinku dhaafay maanta idinkaa ka horreysiin number one ayaad ka tihiin mashaariicda hirshabelle ka socoto degmooyinkeeda matabaan ayaa number one ka ah inaad intaas ogaatiin aan rabnaa Mashaariicdan horumarineed ee laga hirgeliyey magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa dabooli doonto baahiyaha ay qabeen bulshada degmada.